halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e haatana muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa hambalyo u diray shacabka soomaaliyadeed soomaaliyeed munaasabadda ciidda awgeed dhinaca kalena madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda waxaanu sheegay in maalinta beriya la dhaarin doono baarlamaanka cusub ee soomaaliya waryahayaga axmed xasan colaad ayaa waraysi kula yeeshay magaalada muqdisho waxaana ugu horreynta weydiiyey hadalkiisa munaasabadda ciidda ku aadan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalam sala bacdillah shacabka soomaalida waxaan leeyahay inaan fursadan ka faa'idaysanayo ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa horumar iyo nabad iyo baraaro iyo barwaaqo insha allah iyo dalka soomaaliyeed oo mid ah qof walbana meesha uu doono uu tegi karo ciidan waxaan u dareemaynaa inay nabaddu ka xoogan tahay ciidihii hore rajadu inay ka weyn tahay tii hore ummadda soomaaliyeed in ay maanta rajo badan qabto magaalada muqdisho waa arkaysaa sida ay uga muuqanayso ciidda waxaan rajaynaya magaalooyin kale inay sidaas tahay ciidda haddaan intaa kaga gudubno mudane madaxweyne haddii aad arrimaha siyaasadda ama amniga waddanka maanta mas-uulkii ugu sarreeya waddanka ayaa tahay faahfaahinna xaaladdu halkay marayso amnigu aad u fiican yahay sida aad la socoto ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amni soomaliya waxay ku guulaysteen meelo badan inay gaaraan sidaasoo kale ciidamada dowladaha dariska iyo ciidamada qalabka sida iyagana waxay ku guulaysteen inay meelo kale gobollada ka tirsan ay gaaraan ciidamada moralkooda iyo waxqabadkoodu maalin maalinta ka dambaysa wax kasoo fiicnaana dadku nolosha iyo nabaddaba waxaad dareemaysaa inay aada ugu qancayaan rajada la qabo wakhtiga soo socdana inay aada iyo aada u weyntahay mudane madaxweyne waxaa lagu jiraa xilligii dowladda kumeel gaarka wakhtigeeda uu gabaabsisii yahay xoliddii baarlamaanka ayaa socota caqabado badan ayaa jira xaaladdu siday kula muuqataa
runtii dadaal fara badanaa la sameeyey meel fiicanna waa la soo gaaray laakiin saa sheegtay xuluddii baarlamaanka waa la gudagalay waxaan rajaynaya inta ugu badan inay soo dhammaatay ama ay xilliga soo socdaba ay soo dhammaan doonaan waxaan rabnaa ugu dambeyn berito oo bishu ay labaatan tahay inaan haysanno baarlamaankii oo dhammaystiran oo ay noo suurageli karto in la dhaariyo oo la fariisiiyo inay noo suura gasho marka rajadaas maadaama aad qabtid xubno badanoo baarlamaanka ka mid a ama beeluhu ama odayaashuna ay cabanayaan sidee ku suurtagelaa isleeda waa ka xumahay runtii waxyaabo badan oo u muuqda inay khalad yihiin ayaa jira u baahanna in la saxo ficlan lama lama dhaliishado dulmiga intuu la egyahabaa in la cilaajiyaa loo baahan yahay procedureki loo baahnaay waxyaabo lagala leexdaa jira oo lagala wareegtay kaliya in uun la yidhaha waxa la qabto maahayna waxaa la rabaa waxqabadku inuu hagaagsan yahay si natiijada ka dambaysa loo xaqiijiyo ay u noqoto natiijo u adeegaysa wixii muddada dheer loo soo halgamaya laakiin waxaa jira guddiga farsamadoo kale in ama odayaasha ha noqdaan ama xubno badan oo lasoo celsha ha noqdaan ay ka tabanayaan dhaliilo badan marka dhaliilaha noocaas sideed idinku u aragtaa madaxdii sare dowladda dhaliilasha waa iska imaanaya midna waa dhab midna waa qofka dareenkiisa labaduba waxay u bahan yahin lala tacaamulo midda qofka dareenkiisa iyo midda dhabta ah waxaa lagu talagalay marka xulidda la gelaayo in duubka yacni reer walba duubkiisa isagoo la tashanaya odayaasha waxgaradka in uu soo xulo oo qofka uu isleeyahay waa loo badan yahay reerku waa ku midaysan yahay in loo soo xulo guddiga farsamada ayagu inay ku fiiriyaan karateeriyada laakiin waxaa moodaa dariiqaas hadda in laga leexday oo aan aan aan aan aan aan la dhowrin waxyaabihii loo baahnaa taasna waxay keenaysaa kalsooni darra iyo buuq iyo yacni waxyaabaha socday keenaysaa marka ma la saxay marka waxyaabaha noocaas oo kale oo dhaliilaha muuqda ama guddiga ee eedeymaha loo soo jeedinayo kale
soomaalida sidaa iska taqaana nin walba asagaa isla quman nin la arkaba anaa saxan uu ku leeyahay iyadoo procedureka muuqdo wakhtiguna aada u kooban yahay waxaan rabnaa barorta liisasku inay soo baxaan ay soo dhammaadaan kadib wixii khalad ku jiro dhinac loo saaro si loo xaliyo waxaa jira guddi odayaasha ka tirsanoo layidhaha guddiga arbitrationka guddigaasaa dadka ugu habboon in uu la marsiiyo maadaama hadda odayaashu cidda ugu xogogaalsan ay tahay xagga dhaqanka iyo dadku siday wax u qaybsadaan iyo siyaasadna aan ku jirin oo aan siyaasad ku fiirinaynin
mudane madaxweyne xubnaha hadda liiskooda ay soo baxaan soo baxayo baarlamaanka ka mid a inta badan waxaa la tilmaamaa ama dadku tilmaamayaan in madaxda sare ee dowladda taageerayaashooda ay u badan yihiin ma qabtaa hadalka noocaas
wallaahi xaqaa'iqa waxay u baahan yihiin si saxa in looga waramo madaxda waa laga yaabaa inay saameynku leeyihiin meesha kama fogaanayso laakiin waxaan isleeyahay sida loo yirina ma wada aha oo odayaasha ayagaa kulahay xaq inay xulaan dadka ay ugu muuqato inay ku habboon yihiin in la xulo sababtuna waxay tahay inuu dareemo qofku deegaan iyo dad ka dambeeya soo dirsada inay jiraan laakiin haddii ay ku shirkoobaan siyaasi iyo odagii oo qofka ay rabaan ay xulaan waxaa meesha ka maqnaanaya wixii laga rabay oo kalsoonida ahayo dadka inuu mitalo ahay marka meelaha wax laga khalday ka mid tahay
kaas waxau ahaa madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo u warramaya wariyahayaga axmed xasan colaad dhinaca kalena sidii aad warkaba ku maqlayseen wakiilada beesha caalamka oo maanta ku jira magaalada muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay in xilliga kumeel gaarka ee dowladda iyo madaxdeeduba uu dhammaado maalinta berrito ah war saxaafadeed aandhahe shir jira ayda ku qabteen magaalada muqdisho waxaa tegtay warbixintana nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar kulanka maanta waxaa ka qayb galay xubno ka socday beesha caalamka ee ku lugta leh arrimaha soomaaliya sida safiirada maraykanka britain norway itali midowda yurub igad midowda afrika jabuuti qaramada midoobay iyadoo looga hadlay in taageero fulsiiyo guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka islamarkaana wakhtiga loogu talagalay aanay dhaafin xilliga kumeel gaarka ee soomaaliya ergey gaarka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambasador augustina mahiga oo ugu horeyn ka hadlay shir jaraa'id oo ay qabteen kulanka kadib ayaa ka hadlay halka ay marayso xulista baarlamaanka isagoo sheegay in haatan ay guddiga usoo gudbiyeen tiro xildhibaano ku filan inuu furmo kooramka shirka baarlamaanka kuwa soo buuxiyey shuruudihii baarlamaanka sida uu yidhi shirkana uu si rasmi a u furmi doono maalinta isniinta sidoo kalena la dhaarin doono si ay ugu gudbaan doorashada guddoomiyaha ku-xigeenadiisa islamar ahaantaana loogu gudbo tan madaxweynaha
on the 20th of August, that is tomorrow, as anticipated in the ending of the transition.
mayiga waxa uu sheegay inuu dhammaaday wakhtiga dowladda kumeelgaarka maalinta beritana uu ku egyahay xilliga kumeelgaarka ee soomaaliya oo aanay lagu dari doonin xitaa maalin qura islamarkaana ay waajib tahay in dalka uu yeesho wixii biri ka dambeeya dowlad dastuuri ah mas-uuliyiinta ayaa ka meermeeray in ay si dhab ah kaga jawaabaan su-aalaha la xiriira aragtidooda dadka laga reebay liiska ee lagu eedeeyey in ay dembiyo dagaal galeen hase ahaatee ergeyga qaramada midoobay arrimaha soomaaliya augustina mahiga waxa uu sheegay in dadka aanay u suurtogelin baarlamaanka inaan laga aqbali doonin in ay fowdo sameeyaan mar uu ka jawaabayay waxa laga filan karo siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha sida gaarka ah looga reebay baarlamaanka inay ka mid noqdaan waxaana uu intaa ku daray inay damaanad qaad dhanka ammaanka ka haystaan taliyaha amisom oo isla shirka ka qayb galay sheegayna in dhanka ammaanka horumar laga sameeyey amisomna ay diyaar u tahay wax kasta oo soo baxa jemes swam safiirka maraykanka ee soomaaliya oo kulanka kadib ay v o a weydiisay aragtidiisa isbeddelka siyaasadda ee soomaaliya ayaa rajo ka muujiyey in wax kasta ay ku dhammaadaan wakhtigooda these new institutions to play their role, to be more legitimate, to be more transparent, uh, to be more accountable, and truly to represent the people so that we can focus less on internal political competition in Somalia and much more on building uh, a better future for the country with a particular focus on reconstruction and development.
isaga oo sheegay in dowladda maraykanka ay door weyn ka qaadatay sidii soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi lahayd waxaana uu xusay in dastuurkan cusub ee dhowaan ay ansixiyeen golaha ansixinta dastuurka uu dalku ku hagi doono isbedel doorna uu ka ciyaari doono horumar cadaalad iyo sinaan ay soomaaliya hesho saynab abuukar maxamed v o a muqdisho halkaa dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka ayaa sheegay inay haatan gacanta ku hayaan laba boqol iyo shan iyo toban xildhibaan oo la ansixiyey waxaana sheegeen in xibnaha ugu horeeya la dhaarin doono maalinta beritaa haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay xaliime ismaaciil oo ah guddoomiyaha guddigaasi waxaana uu ugu horeyn weydiiyey kulanka berito dhacaya kulanka waxaa dhacayo in in in la yimaado in kulankii uu furmo in la dhaariyo xildhibaanadii oo chief justiceka uu dhaariyo kadibna loo magacaabo laga dhex laga soo dhex saaro xubinta ugu weyn uguna experiencega markas badan in uu sii uu sii haayo xilkii afhayeenka baarlamaanka inuu sii haayo ilaa inta laga dooranayo si sharci looga dooranayo oo baarlamaanku ay si sharciya iskaga soo dhex dooranayaan afhayeenkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa marka berri miyaa la dooranayaa afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa may berri waxaa la magacaabaa sihayaha oo ah qofka ugu ugu da-da weyn ugu experiencega badan markaas kadibna waxaa la magacaabi doonaa uu sii hayuhu sii magacaabin doonaa guddigii kala shaqeyn lahaa doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waa gartay baarlamaanku go-aano ma qaadanayaan iyadoo aan lasoo dhamaystirin laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii haddii la haayo body ama koox oo shaqeyn karta functional noqon karta oo oo tiradooda ay gaarayso laba boqol iyo laba boqol iyo shan iyo toban kooxdaas waa koox ka shaqeyn karta baarlamaanka marka waa la qaadanaa waxay ka badan yihiin xataa foorumkii ay ka badan yihiin marka guddoomiye may dooran karaan iyo ku-xigeenadiisa ma waxaa isla berri ma dooranayaan waxaa sii soconaysaa ilaa saddex afar maalmood inay isa soo sharaxaan sbiikaradii iyo guddoomiyihii iyo afhayeenkii iyo ku-xigeenadiisii saddexdaas afartaas maalmoodna waxaa soo buursamaysa haddii ilaahay yidhaahdo xubnihii kaleeto oo maalinba kuwaan soo baarayna oo soo vetinka kusoo samaynayna oon soo shaacinayna magacyadooda waa gar dadkii magacyadooda aada soo celiseen maalin dhaweyd waxaa ka hadlay madaxweynaha iyo ambasadar mahiiga oo dhahaya dad yaan si gaara loo bartilmaameedsanin marka dadkaas mar kale inaad aqbashaan suurtagal miya aada soo celiseen annaga waxaan fulinay waxaan ku shaqaynaynay brotocool brotocoolka siduu nafarayaana ku shaqaynaynay dadkaan soo celinana waxaa waaye brotocoolkii aan ku shaqaynaynaa aan nafaraya inaan sidaas yeelno dadkaan aan beedgaraynay oo toddoba iyo labaatan qof aan nahay waxaa kaloo nala jooga laba qof oo aan boodaynin oo umpot ah observerna wayna fiirinayn laakiin dadka u codaynaya oo booda waxay ahaayeen toddoba iyo labaatankeena waa garta marka toddoba iyo labaatankana wixii ay go-aanka ku gaareen ama cod dheeri ha ku kala qaadaan ama ha cod dheeri ha ku ay ku kala qaadeen go-aankay ku gaareen waa go-aan ay gaareen waa garta marka dadkaas ma soo noqonayaan aada soo celiseen waa su-aal ah inaa aan aan aan aan aan mar kale ka jawaabo waa markay waktigeeda timaado oo ay lama celin karo waa la celin karaa markay timaado waa garta be waa garta beesha caalamka waxay u muuqataa inay taageersan yihiin go-aankaas aad dadka aada soo celiseen oo ay leeyihiin go-aanka guddiga ha la tixgeliyo odayaashuna ha tixgeliyaan dadkii lagu soo celiyey inay mar kale ay maaragtay xubno kale inay soo magacaabaan marka tallaabadaa beesha caalamka dabcan guddigiinu waa soo dhaweynaya oo ku farxsantihiin annaka madaxdeena oo saxiixayaasha ah hawsha ay noo direen iyo shuruudihii ay dhaheen raaca ayadaan raacnay waxaan aaminsannahay inaan shaqada sidii naloogu dira aan u qabanay waxaan aaminsannahay inaan si aan aan ku jirin qayaano iyo iyo iyo dibmarid iyo laaluush iyo waxyaabaha waxyaabaha foosh xune waddankeena dhexdooda ay ku jirin waxaan aaminsannahay in shaqada sidii naloogu dira aan u qabanay iyadoo cadaalad ah xaliime ismaaciil xalime yare oo igu warramaysay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho dhinaca kalena mid ka mid a khumarada dhinaca sharciga ayaa sheegay in sharci ahaan baarlamaanka cusub aysan go-aan qaadan karin ilaa laga dhammaystiro dhismaha baarlamaanka khadka telefoonka ee nairobi ayaan kula xiriiray afokaata sakariye maxamed sheekh waxaana ugu horreyn weydiiyey bal sida u arko kulanka baarlamaanka ee berito
maya sharciyan maya sharcina maaha waxaa la rabaa organizationka ama consulka ama waxa oo boodi ho iswada haysta haykalkiisa sida qaanuunka loo tilmaamay iyadoona soo dhamaystirmin fadhigiisa ansax ma noqonayo marka xigmadda la leeyahay oo ansax ma noqonayo fadhigiisa haykalka kooram uu leeyahay qaanuunka sida lagu dhiso uu tilmaamaya suppose in la yidhaahdo boodigan ama consulkan ama majliskan wuxuu ka koobnaa sideetan iyo toddoba boqol suppose kasoo dhig haddii boqol oo ka koobnaa la yidhaahdo waa in boqolkii nidaamka sharciga ay ku dhismayeen boqolka xubin uga noqon lahaayeen guluhu inuu dhamaystirmato waayo markii boqolka la hela ayaa waxaa la aadaa kelimada corumka la yidhaahdo sababtana loo aadayo loo jibayana waxay tahay qofkan xaqiisii waa u hela isaa isticmaali waayo inuu
convocationaha soo fadhiisto fadhiga u fadhiisto go-aanada wax ka qaatay saa isticmaala hadduu isticmaali waayo kan kale xaquuqdiisa loo loo dayaci maayo mana loo dhibaateynayo laakiin midaan kale qofka xaqiisiiba lama siin wuxuu ahaa consulkii ama majliskii haykalkiisii guud inuu noqdo boqolki boqolki marka u noqday waxaa la sameeyey sideetan aa la sameeyey labaatanaa dhimeed labaatan kaas dhiman marka ala yiri aan ka tagno fadhiisano oo aan labaatanka gadaal laga soo dhisi doonaahe waa xadgudbu marka qofkan xaqiisa waa lagu xadgudba isaga iskagama ciyaarin xaqa uu lahaa in uu isticmaalo isardiisa daldalita uu lahaa xaqiisa inuu isticmaalo uu ulahaa looma ogolaanin waa laga hor qaatay waa gartay hadda dowladda soomaaliya guddiga farsamada soo xulitaanka baarlamaanka beesha caalamka oo ugu horeeyo ergey gaarka qaramada midoobay intuba waxay ka midaysan yihiin boqol iyo siddeetan iyo afar ayaa u ah kooramka uu ku buuxaa labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta xubnood berri waa la fadhiisinaya waa la dhaarinaya halkaasaa hadda la taagan yahay waxaad leedahay sharci maa ma brofeska socodkiisa iyo iyo iyo ata aan kala saarno baajka in loo sii sameeyo in lasii dhaariyo waxaasoo dhan waa la geli karaa laakiin inta fadhiistaan go-aan ma qaadan karaan kelimadaan leeyahay taas waay tusaale haddaa hadda soo qaato oo keliya raqiis ah waa ay fadhiistay boqol siddeetan iyo shanta kooramki kooramaa laga dhigay waa ay fadhiisteen waxaa la yidhi ninka ugu da-weyn hafa shirgudoor ha noqdo ninkii maalintaas ugu da-weynaa wuxuu jiray lixdan iyo iyo kow sano laba maalin kadib a waxaa la dhaariyey nin toddobaatan sano jiro wuxuu yihi xaqaanaa iskale fadhiga kursiga oo fadhiisada qaanuunka saam iyo kora ninkaan haka kaco maxaa marka soo baxaya soo fowdo ma noqonayso ninka haddana iska kacso la dhihi maayo that's not logic beesha caalamka inay dedejiso ay waxay rabto ay noo sheegtana ma ayaga sharciyada dalalkooda u dhisan way dhowraan annaga keena waa inay dhowraan waa gartay marka waxaad leedahay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ansax ma noqonayso ilaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta baarlamaanka hay-ad ahaan marka hore loo dhiso ha sax laakiin haddii ayna jooga ay imaan waayaan inta la dhiso la dhaariyo baajkoodii la siiyo la accept gare oo imaan waayo xaggasiisaa isticmaali waayo koorama la fadhiisana kooramkaa shaqada wadaayo sax waaye marka hadda beesha caalamku maanta war-saxaafadeed ayay ka soo saartay magaalada muqdisho waxa ay leeyihiin xilkii madaxda hay-adaha dawliga iyo hay-adihii dawliga kumeel gaarka ahaba berri buu ku egyahay labaatanka agost maxay ka dhigan tahay sharci ahaan waxay ka dhiganta berriga ku ogyahay waa sidii ay ku heshiiyeen principals waxay ugu magac dareen oo la yidhaahdo road mapka oo ay tafsiiro badanna loogu sameynayay ama itifaaqiyaad badan lagu wada galay garowa one garowa two gaalkacyo nairobi one narob two addis kambala waxaas oo tirada badan le marka principalska hadda isku soo wada ururisid waxay waxay lagu wada heshiinaya itifaaqiyaadka u dhacaya labaatanka agoosto inay n b a tahay oo la doorto madaxweyne brofeska maadaama hadda qaanuunka dhankiisa aan ka fiiriyo brofeski lagu heshiiyey waa la gaari waayo daatadina waa la gaari waa berri waxayna ahayd labaatanka agoosto in la doorto madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya ay leedahay oo bedela madaxweynaha kala bedela iyadoo dhammaan brofeski kala dhan lasoo dhameeyey brofeski baarlamaankiiba aana dhamaystirmin oo baarlamaanka lama dooro oo systemkiis lama dooro oo waxay leeyihiin baarlamaanka qasab la rabaa inay guddiga doorashada ay dhisaan inay dhisaan xeerkii doorashada inay dhisaan waxaasoo dhan time ay qaadanaysaa horta endiga principal waa la gaaray laakiin waxaa la leeyahay iska taga yaa wadaya yaa dalka hagaa iska taga hadii la yidhahdo taas oo su-aasha waa gartay marka haddii sida aad sheegtay baarlamaankuna uusan go-aana qaadan karin berri haddii qaybo ka midaba la dhaariyo madaxdii dowladdan la yidhaha xilkiinu berri u ku egyahay waddanka yaa sii maamulaya waa vacum waxaas macaglagima maaha waxa soconayana maaha mas-uuliyadaa la rabaa hadda tusaale ahaan haddaan soo qaadano laba boqol baxtaa way fariisteen kaba soo qad laba boqol toddobaatan iyo shantii aaba la helaa kasoo qad way fariisteen waxay bilaabeen in in la dhaariyo bilaabeen shaqadooda egra afar laa tisac kuma dhamaanayso shaqadooda waa wax loo jeeda clear ah waay laba maalin dalka yaa hogaankiisa haynaayo the simple question kaas waay yaa haynaya dalka hogaankiisa waa in la helaa dalka hogaankiisa cid hayso mas-uuliyadda ay wado kaas waxau ahaa avokaato sakariya maxamed sheekh oo igu warramaya khadka telefoonka ee nairobi